bangiga dhexe ee somalilan iyo weliba uuse tababaran gebagabeeyey xarakumada shaqaalaha bangiga kaasoo leh koobadi mahadka somalilan ee barashada culumta baananka iyo maaliyadda tababarka sidoo kale qaban qaabiyey guddiga sare ee shareecada baanka somalilan iyo weliba uuse ka saabsanay halbeegyada dhiniga shareecada gaar ahaan halbeegyada sarafka iyo rahanka guddoomiyaha bangiga dhexe doctor cali cabdulaahi daahir oo ay hili tababarkeena tilmaamay ahamiyaduus tababarka in leey koranqaadowka aqoonta shaqaalaha ee dhiniga axkaamta shareecada hay-adaha maaliyadda innagoo maamulayna ayaa fi nafsi lwaqti haddana aynu dee adeegyo bixinaa amba dowladda aan siino amba macaamiisha dowladda aan siinay marka waxa weeye qofkuna haddii aanu wixii garanahayn dee ma gudbin karo haddaanu isagu garanahayn dee waxba ma gudbin karo faaqidu shay laa yucdi marka daruuri bay tahay inaynu aynu aqoonteeda yeelano waxaynu ka shaqaynayno aad iyo aad baan uga mahad celinayaa runtii xafiiska shareecada iyo guddida shareecadaba dadaal badan bay sameeyeen muddadaa yaray jireen waxyaabo badan bay inoo iftiimiyeen halbeegyada iyo standardiska halkan inoogu yaalla ee qeyb ka mida aynu qaadanaynay de waa halbeegyada qasabka ka dhigaya hay-adaha maaliyadeed inay ku shaqeeyaan bale waa combulsary qof kasta oo ka shaqaynaya arrimahan made sarifka oo kale ka soo qaad egij baad doonaysaa waa inaad certified aada ku tahay inaad istaanarka garanayso ti kale khalad baad gelaysaa runtii aada iyo aad ba umahadsan tihiin jaamacad kastood dhigato labadaa cishaa ka qiimo badan waayo diintaadu inay kuu badbaado ayaynu baranaynay shaqadeennuna inay noqoto shaqa si efficiency ah oo dariiqa ilaahay waafaqsan aynu u qabano insha allah ana waxaan filayaa in institutekani wax badan u iftiimi doono ummadda anigoo runtii madaxda maxadka institutka iyo shaqaalahoodaba u mahadnaqaya koorashada imika ay bilaabeen oo loo baahan yahay dee in shaqaalaha baanka dhexe uu hormood ka noqdo waxaynu doonaynaa inaad wada certified noqotaan oo ayofi certificateska bixinayaan iyo shahaadooyinka bixinayaan aa qaadataan si hadhow aqoontiina international u noqoto oo financial sectorka regionka ethoobiya aynagu xeerano kenya aynagu xeerano uganda aynagu xeerano jabuutiyo ayaa halkanoo bangiyadeeniyo dhamay ka jiraan dalalkaasoo dhami bunuugta islaamku siday u korayaan yukaanadii maajin waa ogtihiin kenya bangiyada islaamku way badan yihiin maalinba mid baa la furaa uganda sidoo kale etoobiya iyada dee qoomiyadda ugu weyniba waa islaamo waxa weeye malaa ilaa dhowr iyo toban banki way ka furan yihiin macnaheedu dad bay u baahanayaan hadhow aqoontiile dad aqoontiile innaga sectorkeenna yar iskaba dhaafay somalilan ila baanka dhexoon weligaa joogi maysida adduunka waa inaad u shaqo tagto adigoo qualified ah waa inaad u shaqo tagto marka waxaynu doonaynaa inaynu dee dad aqoon leh oo islamic financekii iyo islamic bankingkii garanaya certifieda shahaadooyin haysta akademiga dee inaynu wada noqono markaasaynu dalkeenana wax taranaa qofkuna isaga naftiisa uu wax taraya tababarkan iyo weliba uuse dareeray muddo la maalmoode kaasoo leh qobadi macadka baananka oo kaalin muhiim ee ka jara koranqaadowka aqoonta maaliyadda iyo baananka somalilan